magaalada muqdisho waliba lekada afuray shirka isku duwowka adeegyada bulshada kaasoona iska sheeni wasaarado safka horanka jara biyowka adeegyada shaldunga bulshada iyo koranqaadowka awooda adanaga shirka oo furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jabriil cabdirashiid waliba usaastaangaya wajiga cusub ee ridan habayowka iyo isla xisaabtanka dowladnimada ee dhinaga adeeg biyowka dadweynaga wasiirka wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed aadan ayaan kureen ku hadal shirka isku duwowka adeegyada bulshada uu soo sheegay in shaqaalaysiiyana kun dhalinyara ad ka warqabtiin arrimaha social service delivery waa waa arrimo runtii mudnaan gaar u leh xukuumadda danqaran waay annaganka wasaaradda shaqada ahaan waxaan waxaan runtii aan ku guulaysanay guulo la taaban karo oo runtii ka mid ah inaan dhisnay systemkii social unified social registry sidoo kale waxaan kaloo dhisnay s b d s systemka maala oo dadka lacag lagu sii runtii waxaa kaloo ka mid guulaha aan gaarnay isbuucii la soo dhaafay saad ka warqabtaan waxaan shaqaalaysiinay almost maala kun qof oo dhallinyare waxaasoo dhan waxay ka turjumaan doorka iyo maala ee kaalinta ay naga rabaan dadkeena soomaaliyeed runtii shirkan wuxuu ku soo aaday xil dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliya ay naga rajaynayaan inaan maala aan u bedelno aan yarayna hadallada aan u bedelno afcaasho ay fahmayaan taasaana go'aansannay marka maala xukuumadda danqaran tanna waxay ka turjumay keliya maala inaan afcaashiina ama umad somaali ay fahmayaan inaan xoogga saarna runtii waxaan mar kale aan boorinaa maala xafiisul wasaara runtii maala eventigan ama forumkan wuxuu ku habboonaa mar hore in la soo diyaari laakiin haddana maala waqti naga dhumin oo almost waxaan joognaa sanad gabagabaha la marwe tani waxay noo tusinaya maala inaan farriin aan isku dirno oo dadaalka la xoojiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka lamaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid oo si rasmi aan furay shirika isku duwowka adeegyada bulshada idhinishay wasaarado ka bogaadi inay sii dardargeliyaan biyowka adeegyada bulshada in la sii dardargeliyo wada shaqaynta annaga oo diiradda saarayna sida aan u midayn karno dadaalada wasaaradaha ee labada heer ee dowladeed si shacabka soomaaliyeed u gaarsiiyaan si shacabka soomaaliyeed loo gaarsiiyo adeegyo cadaalad ah taya leh oo lagu kalsoonaan karo ka warqabtaan bulshada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro xaqiiqduna waxa ay tahay inay yihiin kuwo dejinaya jihada go'aaminayana mustaqbalka dalka waana kuwa nooga baahan in aan ka shaqayno adeegyada ay u baahan yihiin waana meesha ugu muhiimsan ee aan sare ugu qaadi karno karaanka aadanaha si loo helo bulsho u diyaarsan horumar haddii aan ku guulhaddii aan ku guuldarraysanno inaan maalgelinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo xirfadooda waxay taasi wiiqaysaa horumarka iyo xasiloonnida laakiin haddii aan awood siino waxay noqon karaan xoog dhaqaale nabad hal abuur hogaamiya soomaalida cusub soomaaliyada cusub sidaas darteed waa muhiim in ay si dhow u wada shaqeeyaan wasaaradaha dhallinyaradaha dhallinyarada iyo ciyaaraha waxbarashada caafimaadka adeega bulshada si waxbarashadu u dhaliso xirfad caafimaad caafimaadka u kordhiya wax soo saarka daryeelka bulshaduna u xoojiyo sinaanta iyo wadajirka bulshada marka dhallinyaradeennu noqdaan kuwa xirfad leh caafimaad qaba oo hela fursado shaqo soomaaliya waxay noqon doontaa bulsho adkaysi leh nabad ah horumar joogto ah ku tallaabsanaysa maalgashiga dadka waa jidka ugu istraatiijisan ee lagu gaari karo horumarka dhaqaalaha iyo isbeddel waara mudanayaal iyo marwooyin xukuumadda dan qaran ee uu hogaaminayo mudane xamse cabdi barre waxaa ka go'an in la dardargeliyo islamarkaana ay daadejiso qorshaha isbeddelka qaran iyadoo loo qoondeeyey qarash gaaraya shan bilyan oo dollar shanta sane ee soo socota si loogu horumariyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyadoo si gaar ah loo tixgelinayo kuwooda sii jilicsan taasi waxaa lagu gaari karaa marka aan ka shaqayno marka aan u shaqayno sida hal dowlad oo aan midayno dadaaladeenna ku aadan arrinkaas aada u mahadsantiin